بسم الله الرحمن الرحيم أولك madaxdiisii tiihayaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan soomaaliya oo la kulmay ergooyinka qaramada midoobay ee soomaaliya kulanka wadatashiga bulshada oo looga hadlayay baahiyaha ka jira degmooyinka gobolka banaadir ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa howlgallo lagula dagaalamaya maleesiyaadka al-shabaab iyaguna wada wararka dibaddana waxaa ka mid ah xabad joojintii la filayay in ay dhex marto labada dal ee dagaalamaya ee armeniya e azerbaijaan oo aan weli si rasmiya u hirgelin
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan siihayaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la kulmay ergooyinka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james wen faadumo daahir cadow ayaa warkan eegaysa siihayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa la kulmay ergeyga qaramada midoobey ee u qaabilsan soomaaliya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay iskaashiga caalamiga ah ee qaramada midoobey iyo soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha gobolka ambasador axmed ciise cawad siihayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya horumar ay dowlada soomaaliya ka gaartay arrimaha la xiriira xiriirka caalamiga ah xiriirka caalamiga ah dhaqaalaha iyo dib u kabashada dalka
kulanka wadatashiga ee arrimaha bulshada ayaa looga hadlayay baahiyaha ka jira degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay degmada hilwa oo ka tirsan gobolka banaadir nuur saciid haliil ayaa warkan noo soo diray
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa ka qayb galay kulanka wadatashiga bulshada kaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday degmooyinka gobolka banaadir ayaa markan lagu qabtay degmada hilwaa waxaana uu kulankan u dhexeeyey maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale bulshada degmada hilwaa kulankani oo dhowr sac qaatay ayaa aada looga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada hilwaa qaar ka mid ah bulshada reer hilwaa ayaa soo gudbiyey baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada hirwaa
aniga gobolley sukadeera meel ahaan deganaayo laygu jabshay masaajid agtayda ku yiil iyo ceel agtayda ku yiilo xaafaddu iyo cabi jirtay lamada baldoosara iyo la gelshaa lagu jabshay ceel iyo masaajid meeqaa lagu dhisi karaa beriga war hadda waxaad ka rabtaa dhulka haddii la yidhahna waxay yidhaheen dhulka anagaa waa qof naga dhacaysa ma jiro qorayaan seedha qofti roogsa maagta anug mooryaana in loo soo diro aniga anaa waxaa shan cabadood laygula rida qashinkii oo dhan waxaad tidhahaan holiwaaye qashiqubwa war mana qabataa ilaahaa idigu dhaarshee degmo dhan in qashinka loo soo fogeeyo mana qabataa ilaahaa idigu dhaarshee mana qabataa madaxdeennayaa tihiin biri waana hor fadhisaan soo arka min fadlakum baabuurtiinna qaatee soo arka qiiqa inta kilomitiro gaaraayo gudoomiyaha degmada hiirwaa ee gobolka banaadir cabdixakiin cumar cabdulle ayaa goobta ka hadlay
runtii mudane guddoomiye aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta inaad nagala soo qayb gasho kulankan aragti wadaagga ama wadatashiga bulshada reer hiilwaa iyo madaxda sare ee gobolka banaadir adigoo ku matalayo madaxdii gobolka nagalana jooga maanta waxaan ku faraxsannahay in reer hiilwaa in badan yacni ayaga isku dhex jirnay inaan iskaga kiin dhex bax oo ay maanta baahiyahoodii si guud iyo si gaar ahneed intaba ay kaala hadleen waxaan laakiin mar mar haddiiba reerhirwaa idinka hadasheen wax badanna waa ku dheesheen wax badanna waa toosiseen waxaan rabaa wixii aa ku dheesheen inaan ka raaligeliyo guddoomiyaha kana dhaqo aan dhaha ka raali ahaw anigoo ku hadlaya afka degmada wixii aad wanaajisateen ee aad dalbateen ee xaqiina ahaana insha allahu tacaala waxaa rajayn doonaa inuu yahay waan ku kalsoonahay nin ragga kartil oo gudbi doona codkaas waxna ka qaban doono maadaama inta badan cabashada aad gudbisan ay tahay cabashadii shaqada xafiiskiisii waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka qaban doono gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi oo ku hadlayay codka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho ayaa ka jawaabay baahiyihii kala dunaa oo ay soo gudbiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada reer hilwaa
midda dhulboobka ah annaga ma u qaadanayno insha allah dhulboob ma u dul qaadan doona hadduu ilaah yidhaahdo odayaasha markii ay imaanayeen waa la socday oo markaas weliba waxaan ahaa fasaxa dhismaha iyo dublicatekan joogay
ciidamada nabad sugidda ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa howlgallo lagula dagaalamaya ururka al-shabaab ka sameeyey magaala madaxda gobolka baayi ee baydhabo maxamed cabdiraxmaan shukri oo lagu magacaabo maxamed jowhar ayaa warkan eegaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ka howlgala koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmihii u dambeysay magaalada baydhabo ka waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyadka al-shabaab ciidamadan oo waddooyinka waaweyn ee soo gala magaalada baydhabo ayaa waxay ku baarayeen gaadiidka soo gala magaalada iyagoo ka hortegaya falalka lidiga kuwa amniga ay soo maleegayaan argagixisada al-shabaab ciidanka oo feejignaan dheeri ah laga dareemaya ayaa waxay baarayaan dadka iyo gaadiidka soo gala magaalada baydhabo waxaana howlgalka si gaara looga samaynayay deegaanada mayfuulka oo ah halka ay ka soo galaan gaadiidka ka yimaada magaalada muqdisho ee u socda magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed mid ka mid ah saraakiisha ciidanka nabad sugidda ee howlgalkani deegaanka koonfur galbeed ka samaynayay ayaa sheegay inay ujeedka howlgalkani uu yahay mid lagu bacsanayo maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan soo maleega falal ka baxsan dhaqanka iyo diinta islaamka islamarkaasina lagu dhibaataynayo shacabka soomaaliyeed ciidamada amniga oo habeen iyo maalin u taagan sugidda amniga ayaa haddana dhanka kale waxay fiilo gaar ah u leeyihiin ka hortagga falalka guracan ay soo maleegayaan maleeshiyaadka al-shabaab maxamed cabdiraxmaan shugri warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wasiiru dowlaha waxbarashada ee hirshabelle abuukar xasan abuukar oo maalmahaba kormeerayay dugsiyada ku yaala magaalada jowhar ee ardayda isagu kula dardaarmay inay ka fogaadaan goobaha fadhi ku-dirarka si aanay uga habsaamin waxbarashadooda cabdiraxmaan wadani ayaa warkan goordhow ka soo diray magaalada jowhar
wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidahii tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan abuukar xasan abuukar oo maalmahanba kormeerayay dugsiyada waxbarasho ee magaalada jowhar ayaa dardaaran u jeediyey ardada wax ka barata magaalada isagoona sheegay in ardadan loogu baahan yahay in ay kordhiyaan akhrinta islamarkaana ay ka fogaadaan goobaha maalayacniga
halayska ilaaliyo subaxi daahidda yaa lasoo daahin haddaad dahdo xiisada kaa dhantaalmayso soo maha marka yaa lasoo daahin waqtiga hala ilaaliyo waqtiga halaga faa'iidayso waqtiga ugu fiican waaye xilli dhalinyarnima ku jirtiin xilligaanoo kale in laga faa'iidayso haddaad hadda ka faa'iidaysato markaa weynaataa harsanaysaa waxbarashada ku dadaala waxyaabaha oo loogu talagalay waddamada soo koraaya in lagu baadiyeeyo oo ilmahooda wax baran waxaa ka mid a moobeelada ka mid a waxaa ka mid a telefishinada oo geemka iyo lasoo gelihayo iyo musalsalaadkii waxaasoo dhan waxaasoo dhan waxaa waaye waxaa lagu talagalay inay dadkan soo koraya ee hore u marin waddamada hore u maraya samaysteen waxay ugu talagaleen inay kugu mashquuliyaan moobeela la soo saari geemaa lagu ciyaara waqti maskaxdaada meeqa xisaabaa ka shaqay karta waxaa ka shaqay kartaa intaa soo maado geemaa ciyaaray waqtigaa kaa urmaya musalsal lagu saaraha oo jaceyl iyo waxaas gabdhaha u badan waxaas waqtiga laga urmaha banooniga la soo saara waxaa leeyahay caawa lix saac manchestera ciyaarayso waa dhafre subaxa bare xabad barmaysid wiilasha waa gabdhaha ayaga banooni kuma dhafraan waxaasoo dhan iska ilaaliya waxaasoo dhan banooni haddaad ciyaarayso adiga ciyaar jimicsiga ka mid ah galabtii haddaa waqtish ciyaar habeenka waa hurdaysaaba laakiin waa fiirsaha habeen sideed sac soo jeeda sagaal sac waxaa waaye waqti la kaa dhumaayo marka aad iyo aad umahadsantihiin wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maalmihii ayna soo dhaafnay kormeer ku tagaysay iskuullada ku yaal magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe taasoo hubinaysay waxbarashada ardada ku nool magaalada jowhar cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
maamulka iyo bulshada magaalada xudur ee ka tirsan gobolka bakool ee dalka soomaaliya ayaa codsaday in wax laga qabto togoog xilli roobaadka biyo ku soo shubaya magaaladaasi maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray magaalada xudur
sanadadii lasoo dhaafay baholo ku yaala wadada aada dhanka waqooyi ee magaalada xudur ayaa si joogta a daadad ku soo rogmaday saameyn weyn ugu yeeshay dhaqdhaqaaga ganacsiga tacbashada beeraha isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha bulshada ku nool xaafadda buulow saamaynta xilliga togaga daadadka soo fatahan waxaa aad looga dareemayaa maciishada cuntada quutul daruuriga oo cirka isku shareerta beeralayda qudaarta beerta oo daadadka la tagaan in ka badan saddex kun oo qoys oo degan xaafadda buulow oo guryahooda ka barakaca iyo cuduro ka dhasha biyaha qaar ka mid a beeralayda ganacsatada barakacayaasha dadka degan xaafadda buulow iyo bulshada inteeda kale ayaa maamulka gobolka bakool ugu baaqay inay wax ka qabtaan dhibaatada ay ku qabaan marka roobab daadad wata ay ku soo da-aan deegaano kale oo boholaha biyaha ay ku keenaan
sinsiyeer dhilmaanyada ku galna walaa dhambana nasay yaa ciidan codsadaan haddii la helo kor ilaahay walhala kole madii hore buu loo fadheedaayan hata magaaladii dhan baaba galaayan beerogii oo qudaar haaya iyo magaaladan walaayaro nololii hayti oo beerolooy oo soonan haay dhan manka damboyni lanshe abaara kudhiidi mado biyo galaayan fadheedaayan xilligii hilijeetan roobkii hoblideer biyoy madi ku gaabsadeen xilligii la abuuru fadheetan rooba qoy ee biyoonga waadaga kasheene marka meelan dhibaato badan iyo khasaaro badan dadkii la haaya ka noolay oo nololiiska saameeyaasi in magaaladii oo iyaba saarnayti qudaartiha iyo nay beero iyo ee oo dhibaato unku kooyti dadkii guryaajoo degnaay oo mar walba xilli roobada hoobalideer guriidatiyo in iska aamina kor mar walba guriga korshe isku dhawaayaan oo qaxaayo magaalada geesti kaala qaxoyooti lay kaado xilli roobad kasta dhibaato wiinga anoo saamayti boholan maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur oo ka duulaya codsiga bulshada iyo caqabadaha jira ayaa kormeer ku tegay boholaha biyaha keena oo xilligan aad looga absi qabo in biyobax ay sameeyaan waxayna baaq u direen dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha deeqbixiyaasha inay gacan ka siiyaan sidii biyahan xal loogu heli lahaa wal biihireega male wal kutelayo male sindareerajarde magaaladu dul shan haafadodu lama haafadoodkumade oo taba kun ishan boqolgoos deganyin mase kun todoba boqolgoos gadeeganya luguyaa barakaa ka dhiye xaafadoy kale xaafadoy maxaa mala koran dhibaato arday arday meelku iskoolmaka dhakada kor anta ma imbaahanta dawlada imbaahanta mayleraa heedi imbaahanta bulsho iskaa mayle iskaa walangobsadaaso imbaahanta wal alla walaagiba mayba laka badbaadi karo qorshe e markay sanadu barwaaqo tahay oo roobab fiican da-aan daadadka ayaa aafeeya wax soo saarka beeralayda degmada xudur biyaha lama kaydiyo ee xilliga jiilaalka uu dheeraado biyola-aan ayaa dad iyo duunyaba halis u galaan taasi waxaa sabab u ah qorsho la-aanta iyo keydla-aanta biyaha waana arrin in muddo a ku soo noqnoqotay gobolka bakool gaar ahaan magaalo madaxdiisa xudur maxamed xasan cabdiraxmaan raadi ahi telefishanka qaranka magaalada xudur
qaar ka mid a gaadiidleyda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalo madaxda dalka ee muqdisho ayaa waxa ay codsadeen in dib u dhis lagu sameeyo waddooyinka burbursan ee magaalo madaxda dalka ee muqdisho muuse cusmaan abtoo ayaa warkan faahfaahinaya ayadoo ay jiraan dadaallo uu maamulka gobolka banaadir uu ka wado dhinacyada dib u dhiska iyo bilic soo celinta nadaafadda wadooyinka magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha oo ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ka muuqnaya burbur iyo nadaafad xumo aad u baahsan taasi oo ka dhalatay rababkii ka da'ayay caasimadda magaalada muqdisho iyo kuwa ku burburay xaaladihii dalka uu soo maray oo aan helin weli dayactir halkan waa wadada marta ceelgaab ee buundooyinka loo yaqaano viya moscow waxaa ka muuqanaya nadaafad xumo qashin iyo biyo wasaqaysan oo ay ku soo shubaan dadka deggan xaafadaha isku raranta ah taasi oo keentay in waddada ay ka samaysmaan godad waaweyn oo dhibaato ku ah isu socodka gaadiidka iyo dadka qaar ka mid a gaadiidleyda isticmaala waddada iyo shacabka ayaa dalbaday in dib u dhis lagu sameeyo waddooyinka burbursan ee dhexmara caasimadda magaalada muqdisho markasta waa cawaadnaa qashin noo dheer biyo noo dheer marka waxaan jecel lahaa dowladda sharafta leh inay naga qabato dadkaan biyaha nagu soo deehay jamaal cumar jamaal waa anige waddadan rafaadsan dowladda hanoo sameeyso xaafadda eber waaye dhilmaanyo ur dajijab baawurta degadan hala laga celiyo meel la maraayo male annagoo ah iisho aweys khamiis cabdale mabuute burburkaaneedii iyo wasaqdaaneedii yaah inaa oo nadaafadan intii oo macnaha dhismada aan ka jeclaayo marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in rafaadka ay dhibaata ay naga bixiso wadooyinku noo dhisto dib wayna ku qabnaa wadooyin meeshaas ilaa meesha maarata beerta qabada irdeena gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada waaberi gobolka banaadir cali cabdulqaadir faarax karaama ayaa ka hadlay saamaynta burburka iyo nadaafad xumada ka jirta wadooyinka wuxuuna ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir inay ka shaqeeyaan horumarka dalka magaaladani waxay isugu jirtaa dhul cabir ah iyo dhul ubasiibooyin oo isku rarana degmada waaberi sidaad sheegteen dhibaata ka taagan xaafadda mbuula eelay dadkeeda waa isku raran dad aada u fara badana degan iyadoo ay saas tahay oo xaafaddu ay ciriiri tahay haddana waxaa jiro barwaaqo ilaahay uu keenay roobab shan bilood oo xiriir ah ka daayay magaaladan marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay xaafadiyo ciriiri ah iyo roobabkaas shanta bilood oo xiriirka ka daayay annaga ka maamul ahaan waxaan samaynay dadkii waxaan ku wacyigelinay in ay biyaha wasaqda ay ka daayaan dariiqyada luuqyada ay kusoo shubayaan oo musqulahooda ay ku shubtaan bedelkeeda waxaan u samaynay waxaan ku niri haddii boosaneerku idinka buuxsamo bilaa shuruud aa boosaneerkiina bannaysanaysaan sidoo kale waxaan kaloo samaynay wacyigelin waxaan samaynay in aan xaafadihii xayndaab askari jiifo wax la yidhaahdo oo bulukeeti aan ku xirxirnay markii ay roobabka yimaadeen dadkii ayagoo danyar ah aa guryihii waxaa u gala biyo sidaas aawadeed waxaan ka furnay xayndaabkii aan ka furnay xayndaabkii markii aan ka furnay dhibaatadii meeshay ka sii socotay
maamulka iyo bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya ayaa si isku iskooda dib u dhis ugu samaysanaya wadooyinka mara magaaladaasi gudaheeda cabdishakuur cusmaan cali waak
halkani waa waddada laamiga ee dhex marta magaalada beledweyne muddo dhowr iyo labaatan sana kadib dibidayactirkii ugu ballaarnaa ayaa waddadan laamiga lagu samaynayaa waxaana burburka waddooyinkaas sababay fatahaado ku soo laabtay magaalada iyo weliba dagaaladii sokeeye ee dhowr iyo labaatankii sanoen ka soo gudubnay ka dhacay gobolka lix kilomitir oo ka mid a waddadan laamiga islamarkaana isku xirta xaafadaha howlwadaag iyo xawataako ayaa laami la saarayaa waxaana maamulka gobolka uu bogaadiyey horumarka ballaaran ee beledweyne ka socda gawaarida u kala goosha xaafadaha magaalada beledweyn ayaa dhibaato xoogan ku qabay oo dhanka marista ah waddadani oo burbur xoogan uu ka muuqday qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa soo dhoweeyey waxaan dareemaynaa wanaaggan oo mataqaanaahay dhabbahan degmada beledweyne laga samaynaa oo dhowrka kilomitire ee ku soo aaday xilligii roobka biyobaxa ku soo aaday shaqooyinkii meelihii lagu kala leexa lahaay mataqaanaahay ay baabuurtu kala mari lahaayeen cariir badan oo ka jiro waxaan leennahay maaddaa bilashu de in yar ay tahay dadweynuhu inay dulqaataan aad u dulqaataan wax yar waaye waxaan bogaadinaynaa wanaaggaan muuqdo wanaagga wuxuu leeyahay culayskiisu in loo sabro ayaa loo baahan yahay wanaagga loo dulqaato waa jiraa cariiri badan waxaa imaan doonta maalin wanaagsan oo dhabbaha la wada mari karoodo oo xurriyad lagu wada mara ayaa imaan doonto marka waxaan leennahay halla sabro codkaayna waxaan leennahay inta wax garato waxaan leennahay wanaag badanaa noo muuqdo waa ku mahad celinaynaa in mataqaanaahay waa u mahad celinaynaa dadka barnaamijkan wado maaddaa bulshada waxtar weyn oo u leeyahay marka waxaan leennahay culeysyada yarka ah oo bulshadu ay dareemayso way dhammaanayaan wayna dhadhowdahay waxaan leennahay qolada shaqada watane intii tabartooda hadda dejiyaan aan leennahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa ognahay in magaalada ay cariiri tahay islamarkaana baabuurtii iyo isku socodkii magaalada uu joogsaday marka bulshada reer baladweyne waxaa ugu baaqaynaa inay dul qaataan inta yaroo laamiga la dhisay oo dhowr iyo tobanka maalmood intaa cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne
shamso maxamed banino oo ah hooyo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee barakacayaasha degmada doolow islamarkaana la xanuunsanaysa xanuun muddo badan soo hayay ayaa waxa ay codsanaysaa in bulshada soomaaliyeed iyagoo markaasi ay caawiyaan maxamed macalin aadan ayaa eegaya
shamse maxamed baniin waa hooyo saddex caruura haysato waxay degan tahay xerada barakacayaasha qansaxli ee galbeedka degmada doolow soomaaliya abaabul muddo qaatay oo ay koox dhallinyaro ah sameeyeen kadib waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya baaritaano dheer kadib waxay dhakhaatiirtu sheegeen in xanuunka gabadha hayo yahay nooca isku furanka ee loo yaqaano v v f v v f waxaa lagu qeexayaa duleel aan caadi ahayn oo u dhexeeya kaadihaysta iyo xubinta taranka kaasi oo qofka markaasi uu ku dhaca sababi karaa inuu kaadida cashan waayo haddaba hooyadan xanuunsan waxay bulshada soomaaliyeed madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo cid kastoo caawin karta ay ka dalbanaysaa inay usoo gurmadaan si markaasi ay u hesho caafimaad wanaagsan iyadoo markaasina dhakhaatiirta ama isbitaalada deegaankan markaasi ku yaala wax looga qaban waayay waxayna hooyadan u baahan tahay inay si deg deg ah ku hesho isbitaal ku yaala magaalada muqdisho laakiin ehelkeeda iyo qoyskeedaba ma awoodaan inay markaasi isbitaal magaalada muqdisho u qaadaan shamse maxamed baniin aadan oo kasoo guuray qoonay haddana ku sugan haddana ku sugan barakaca qadsaxley degmada doolow anoo gurigayga joogay ay qabatay fool oo ku sugan fool ay qabatay waxaa liigay turubkeer qalitaan laigu sameeyey qalitaanka markii laigu sameeyey ilmihii meydee laiga soo bixiyey markii laiga soo saaray kaadidii marka dab ay u istaagtay kaadida haddaan fadhiyo way iga socotaa haddaan socdo way iga socotaa haddaan fadhiyo way iga socdaa sariir qallalan ma ku seexdaa oo baaf baa la ii hoos dhigaa baafkana waa la iga soo daadiyaa oo ma awoodo goobo waaweyn oo caafimaad inaan aado awooddaas melihii mana haysta qarash soomaalida weyn walaaladii waxaan ka codsanayaa inay ikaalmeeyeen oo in kaadida haddaan fadhiyo way iga socotaa haddaan socdo way iga socotaa haddaan jiifo way iga socotaa muddo waxay iga socotaa toddoba bilood ah ma awoodo inaan caafimaad goob caafimaad oo weyn inaan aada qarash maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada doolow soomaaliya
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararkii dibadda kooxda dagaalyahanada ee ay taageerada ka helaan wadanka iiraan oo ku sugan dalkaasi iraaqa ayaa wararku ay sheegayaan in ay go'aansadeen in xarumaha dalka maraykanka ay ku leeyihiin iraaq gudaheeda aan haba yaraatee la weerarin weerarada kooxdaasi dagaalyahanada ah ayaa waxa ay bilowdeen ka gadaal markii maraykanka uu si olakaca u dilay saddex nin oo u dhashay dalkaasi bishii janawari ee sanadkan aynu ku jirno taliya sare oo u dhashay wadanka iiraan kaasi oo lagu magacaabi jiray jenaraal qaasim al suleymaan halkaasi oo uu jenaraalku kusoo degay diyaarada kuna sugnaa gegida diyaaradaha caalamiga ee magaalada baqdaad ee wadankaasi iraaq afayeenkaasi ayaa waxaa kale oo uu sheegay intaasi ku darow raaciyey in dowladda iraaqa iyo mudanayaasha baarlamaanka wadankaasi iraaqa looga fadhiyo in ay ku dhawaaqaan wakhtiga kama dambaystay ee maraykanka uu ka baxayo wadankaasi iraaqa afayeenkaasi oo layidhaahdo maxamed muuqa ayaa waxaa kale uu sheegay in weeraradii duqeymaynta ahaa ee lagu qaaday saldhigga kootish ay tahay barina ayaa dagaalyahanada wadanka iraaqa ay u dirayaan dowladda iraaqa saraakiisha militariga ee wadanka armeniya ayaa iska fogeeyey eedeymo uga imaanaya dhanka dalkaasi azerbaijan oo iyagu dagaal culus uu kala dhexeeyo kaasi oo sheegay in duqeymo xoog liya ay u geysteen magaalada labaad ee azerbaijan ee lagu magacaabo ganjanisaan waxaa jirta in midba midka kale uu ku eedeynayo in heshiiskii xabajoojinta oo dhowaan la kala saxiixday labada dal uu midba midka kale xadguduba ku sheegayo iyada oo dowladda ruushkana ay wado dadaalo diblomaasiyadeed oo laysugu keenayo labada dhinac waa armeniya iyo azerbaijan miiska wadahadalka xaajada magaalada moscow ee dalkaasi ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka labadaasi dal ee sebtembar ahayd toddoba iyo labaatankeeda ayaa labada dhanba waxa ay soo waxaa soo gaaray khasaare isugu jira naf iyo maal ugu yaraan saddex boqol oo qof ayaa la aaminsan yahay in ay ku geeriyoodeen iyada oo dhinaca kalena la sheegayo in ay jiraan boqolaal kale oo dagaalkaasi kasoo gaaray dhaawacyo waxaa intaasi sii dheeray iyada oo ay ka barakaceen dadkii ku noolaa halkaa ay dirintu ka dhacayso oo iyagu isaga qaxay labadaasi dal ee armeniya iyo azerbaijaan madaxa arrimaha diblomaasiyadda ee midooda yuruba ayaa waxa uu isagana muujinaya walaac ku saabsan in xabad joojintii lagu xadgudbay oad ka dhegaysanayseen redio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaartaha guda naga dhegaysatay saakay waa nagaynta